kulankan uu shir ku-doominayo gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiin luqmaan xaaji oo uu helinayo gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad xasan cusmaan ayaa ajandihiisu ahaa ka jawaabidda codsiga madaxweynaha ee muddo kordhinta dhismaha xukuumadda gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xildhibaanada u faahfaahiyey sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha la siiyo wakhti ku filan si ay ugu sahlanaato soo dhisidda xukuumad iyo golo wasiiro oo tayo leh kulanka waxaa inoo jooga kontan iyo saddex xildhibaan waxaan rabnaa inaan ansixino ajando madaxweynaha in aan siino muddo ku filan si oo ugu soo dhiso xukuumadda ayadoo aada ogtihiin caqabadaha jiro iyo kuleylka siyaasadeed aada ogtihiin maanta inuu hadda shir ku socdo markuu ka soo laabtana laga yaabo inuu galo shiraro kale wixii ka horreynaa aan isla garanayno waa waxaan rabnaa muddo kordhintaas madaxweynaha aan siinayno inaan ajandahaas uu noo ahaado una ansixinno waxaan siin doonaa hadal jeedin waxaan siin doonaa madaxweynaha isagaa faahfaahin doono waxaan rabnaa laakiin inaan ansixinno ajandahaas waxaan idinka codsanayaa inaan gacanta u taagno ajandahaas inaan ansixinno sidoo kale madaxweynaha ayaa xildhibaanada ka codsaday in ay u bayqaamiyaan xilliga soo dhisidda xukuumadda si baarlamaanku uu horkeeno xukuumad ka jawaabaysa baahiyaha shacabka dowlad goboleedka hirshabelle guddoonka baarlamaanka iyo golaha shacabka xaqiiqda qiimi badanaad na siiseen wax badanaad agteyda ka tihiin inaan wakhti intaan ka badan isu hellana waan rajeynaa wuxuu laysu yahay iyo waxaad soo qabateen meeshan waxaa isugu kaa dambeysay maalinkii doorashada maanta inaan annagoo talo kalentood wadno oo codsi kala wada inaan idiin imaado waxaa ka habboonayd inaan wakhti isu helno daruuftaasi saamixi weysay waxaad mudantihiinna waan aqaanaa baarlamaanku wuxuu mudan yahay waan ogahay inaan sidii la rabo maaragtaya aynan ahaynin guud ahaan nolosha waan ogahay oy gaadiid u baahan yihiin oy guryo u baahan yihiin oy gono joogta u baahan yihiin insha allah intaasba waa gaaraynaa haddaan midnimadaan iyo taladan tawfiiqda aan wadnana waa hubaa wax badanoo nagala fidaaya iyo wax ka badan bayna la imaan doonno ha la sabro dulqaadka iyo sabarkaad ku joogtiin ha la sii maaragtay ha lagu sii dadaalo insha allah waana guulaysaynaa ugu dambeyn xildhibaanada ayaa codka cantaaga ku ansixiyey codsiga waxaana natiijada codeynta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cabdixakiin luqmaan xaaji muddadii ugu dambeysay madaxweynaha naga dalbaday inay ku ekayd shanta bisha taas ayaana kaliftay madaxweynaha in marlabaad muddo kala codsado isagoo aada u xeerinayo aada ogtihiin golaha wasiirada imaanaya inay noqdaan golo wasiiro oo lagu dhisay ayadoo laga fiiriyey meelo fara badan waktigii kale oo gabaabsi awgeed baa madaxweynaha codsi soo qortay waxaan rabnaa inaan siino madaxweynaha wakti ku filan uu kusoo dhisi karo golo wasiirada ayadoo markaa aan maalin iyo saacado aanu xadidaynin laakiin aan madaxweynaha ka codsanayno inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu guda galo golaha wasiirada soo dhistaankeeda waxaan rabnaa inaan u codayno in madaxweynaha aan u kordhinno aan siino waqti dheeri ah si xukuumaddiisa ugu soo dhiso waxaan rabnaa inaan gacanta u taagno ajandahaas inta ogol inta ogol ajandahaas gacanta shanta bishan februari ayaa waxaa ku beegneyd muddadii ee uu madaxweynaha hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ka codsaday golaha baarlamaanka hirshabelle inuu ku soo dhiso golaha wasiirada hirshabelle